wafd balaaran oo midowga yurub ka tirsan islamarkaana xubnaha qaar ay ka yimaadeen magaalada nairobi ayaa waxaa la sheegay in laga hor istaaga safar ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wafdigan ayaa waxaa la sheegay inay doonayeen in kismaayo ay kula kulmaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmudube balse loo sheegay in dowladda iska hostaaga ay ku samaystay safarkooda saraakiil ka tirsan midowga yurub ayaa waxay xaqiijiyey in wafdigan ku wajahna magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose si ay ula kulmaan axmudube loo diiday balse aysan shaacin sababta arrintaas ka dambeysay ilaa ay hadda ma jirto sargaal ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya dhacdadaani balse waxaa xusid mudan in arrintan ay imaanayso xilli dowladda federaalk soomaaliya ay eriday wakiilkii qaramada midoobey ee soomaaliya u qaabilsan nagas xisom sidoo kalena la sheegay in dacwad ay ka gudbisay safiirka difaaca u k oo boqosho dhowaan ku tagay magaalada hargeysa oo gobolka qoyi bari ee dalka kenya isagoona kulan la qaatay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi